بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة لفضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش والآن نترككم مع الأسئلة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh su-aasha koowaad waxay leedahay gabadhaasi sheekh waxa aan yacni ahay gabadh uur leh ramadaantii tagtayna maan soomin ama dhaa i dhaaftay waxaanan bixiyey video maadaama gabadh uur la aan ahaa hase yeeshee markii dambe waxa aan istusay ama ay ila noqotay inaan soonkii aan fidyada ka bixiyey maadaama uur lahaanan soomi karaynin aan soo celiyo aan dib u soomo marka maxay diintu ka qabtaa falyatafadal sheekh alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed gabadha uurka leh haddii ay soomi karto waxaa waajib ku ah soonka ramadaan inay soonto hadday soomi kari weydo soonka ramadaan oo nafteeda ama ilmaha ay u baqdo ama labadaba ay u wada baqdo inay soontaa uma bannaana baqashada la sheegayaana waa mid danni haaliba ku dhisan oo malaha waa in loo badinayaa inay dhibaata ka imanayso ama iyadu ay ku dhibaatoonayso dhibaato daran ama ilmuhu ku dhibaatoonayo xaalka caynkaasa waxaa faral ku noqonaysa inay affurto waayo ilmihii inay dishaa uma bannaana waxaana kaa dhici kara oo ka iman kara soonka caynkaas ah ilmahaasi inuu qoonmo oo dhibaatoobo allahna wuxuu ihi qad khasira aladiina qatluu awlaadahum safahan bigayri cilmin waa khasaareen ka kuwa ubadkooda laayay oo jahli iyo aqoon daro aqoon darro ku dilay waa khasaaroobeen ama nafahoodii waa khasaareeyeen kolba sida loo khasaaro marka waajib waxaa ku noqonaysa qofka macsuumkaa in la badbaadiyaa waajib bay ku noqonaysa nafteeda inay dishaana uma bannaana ilmaha inay dishaana uma bannaana allahna wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kana bikum raxiima marka ay afurto haddaba maxaa waajib ku noqonaaya ahlu cilmigu waa isku khilaafeen khilaaf fara badan baa ka jira madaahibta qaarkood waxay qabaan in gabadhu hadday nafteeda u baqdo ama ilmaha iyo nafta labadaba ay u wada baqdo marka ay uurka leedahay hadday soonto markay afurto waxay la imanaysaa qadaa ay qallayso hadday ilmahoo keliya u baqdana waa inay fidye iyo qadaa israacisaa oo raashinno ay bixisaay oo maalin kasta miskiin ay quudisaa marlabaadkana ay soontahay oo soontii qallaysaa markay rabadaan baxday dabadeed oo cudurdaarkaas ka suga madaahibta qaarkoodna waxay qabaan qadaa keliyaa saaran mar leyba culamada qaarkood waxay qabaan fidye keliya saaran waana sida saxaabada qaarkood laga soo wariyey oo cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu cumar waa sida ka asaxday anti bimansilati aladiina laa yudiiquun calayki alfidyatu walaysa calayki alqadaa sida cabdullaahi bnu cumar ka asaxday biisnaad saxiix daara qudni wakayruhuna soo wariyey wakadalika cabdullaahi bnu cabbaasna waa ka asaxday sanad saxiixay labada saxaabiba kaga sugantahy inay fidye keliya saaranto qadaa aanu saarayn ayna la xukum tahay kuwii aan awoodeynin kuwa aan awoodeyna waxaa loo jeedaa kuwa aayadda lagu tilmaamay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin mas'ale ahaan waxaa raajixoo qawiya qowlka ku saabsan inay fidye keliya saaran tahay walow jamaahiirta culamadu haba khilaafaanbe waayo labadaa saxaabi oo culammadii saxaabada ka tirsan cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu cabbaas ayaa fatwooday fatwadaasina waa ka caanbaxday walaa yuclamu lahumaa mukhaalifu min asaxaaba cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftayna lama oga sida uu markaa ibnu qudaamaba ku yidhi fi sharxi lkabiir ibnu qudaamaha uma jeedo almuwafaq ibnu qudaama laakiin waa sheekh kaleo ibnu qudaame ah ayaa markaa loo jeedaa waa saaxibu sharxi lkabiir baan u jeedaa waxa uu sharxulkabiirka ku odhanayaa walaa yuclamu lahu maa mukhaalifu min asaxaaba cid saxaabada ka mid oo mas'aladaa ku khilaaftay laba cabdilaahi lama hayo lama oga idan usuulkana waxaa lagu yaqaanaa haddii saxaabigu mas'ale fatwoodo ayna ka caanbaxdo cid saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid oo ku khilaaftayna aan la ogeyn qowlkoodu wuxuu noqonayaa xuja ayuu noqonayaa ahlu cilmi badan baa qaba saas aawadeed arjaxu alaqwaal waa inay fidyo keliya ku kaaftoomayso haddiise ruuxu naftiisa naftiisu ay ku xasili weydo oo uu is yidhaahdo axwadkii ixtiyaadka raac oo uu qadaaga raaciyo yacni isagoo markaa khilaafka ka baxaya yacni markaa rabana baraa-ada dimadiisa iyo dimadiisu siday beri ku noqonayso inuu markaa yaqiin kaga sugnaado shakigana ka baxo khilaafkana uu ka baxo ixtiyaadkana uu qaato hadduu sidaas markaa yeelana yacni dhibaata kuma sugna ziyaadatu ajri un baa inagu sugan wallahu aclam jasaaka allahu khayran wa baaraka allahu fiikum